waxa igu kalifay lix sano ka hor ayaa waxaa qoray sharci oo transportation ah oo sharcigaasna muxuu ahaa in loo sameeyo basaska meelaha istaagaan in hid loo sameeyo si maakin oo hooyadeena maxay ahayd isagana taargeda ka shaqayni jirtay maadaama public transitka isticmaali jirtay anigana high school marka aadayay maxaa isticmaali jirtay public transitka dhibaatooyin badanaa ka qabnay oo maadaama meel qabow inoo maakin noo helna meel kulel leh macnaha marka sharciga maxaa geeyey houska uu soo baasgareeyey sanadkaa geeyey waa la reject gareeyey waa la diiday haa markawaxaad raadinaysa in meelaha loo sameeyo meel kulul oo dadku markay baska sugayaan meel kulul ay noqoto haa ma markuu jiro qabowga in loo sameeyo marka sharciga markii uu geli waayey maakin uu successful noqon waayey ayaa maalintaas ayaa waxaa go'aansa in ka qayb galo in xaafad in community-ga inaa wax ka qabta difference-kii arabina arko maakin isag wax isbeddelka arabina arko inaa wax ka qabto aa soo istaago marka maalintaas igu horeysay xaafadda neighborhoodkaygaa galay waxaa ka noqda board of directors waa sii socday somali caucus chair aa noqday outreach officer sanad oo maxaa sanad districtgayga ahaa d f lka xisbiga dimuqraadiga markii lii doortay last year gudoomiyaha xaafadda markii lii doortay afartan iyo afar kun ayaa maxaa siiyey park oo xaafadda u dhow maadaama uu helaynin no dhaqaalo fiican yani xaafaddiina aad ka ololaysay inay meel mariyaan in lacagtaasi xaafadda la geliyo aad iyo aad waa garta waxaad iga warantaa marka marka la leeyahay guddiga maamulaya garoommada bulshadu ay ku ciyaarto jardiinooyinka nasashada iyo waxyaabaha la xidhiira hawsha aad qabataan iyo sida aad bulshada ugu adeegaysaan haddiiadna la wadaagto guddiga shaqaday qabtaan waxaa waaye waxay u advocate gareeyaan lacagta soo gelayso distrigga iyo waxay balangareeyaan wixii uu baahan yahay meelaha nasashada oo distrigga ka mid ah waxyaabaha aad u baahan tahay adigu aad isleedahay sababta aad u gelayso oo ah guddigan ama dadka soomaaliyeed ee deegaanka aad joogto ama xaafadahan aad ka sharaxan tahay ay u baahan yihiin maskaxda kaaga jira oo ad isleedahay haddi aad guulaysato waxaas wax ka qabanaysaa maxaa ka mida waa midda ugu weyn horta midda ugu horeysa waa maxaa waaye accessibility waxay dhahaan xaafadaha aad deganahay communitiga inuu aniga aad deganahay ma haystaan xaq inu equality waxa la dhaho access ma haystaan midda kale carruurta waa inay haystaan kaarir maakan ay ku galaan inaa joojiyaa rabaa oo hadday degan yihiin xaafadda address ay haystaan inay isticmaali karaan midda labaad in loo sameeyo community gardens waxay dhahaan si ay u bartaan maakan sidii loo abuuro beeraha midda saddexaad oo ah programmyo after schoole iyo sportska in loo helo yani caruurta waxbarashada in laga caawiyo aad aad iyo taa in caruurta wax laga caawiyo oo wax kasta ay u baahan yihiin oo la siiyo caruurta hadda waxaad ka dhawaaqday inaad gelayso tartanka ololaha doorashada gormay bilaabanaysaa doorashadu gormayna soo gabagaboobeysaa doorashada weyn waxay dhacaysaa november laakiin hadda waxaa jira process la dhaho prison carcasses iyo xisbiga si aa u hesho nomination iyo xisbiga si ay ku taageeraan si lagu doorto inaa xisbiga ka soo baxdo waaye marka november fourth ayaa dadka soo baxayaan waxay noqon doonaa ergo ergahaas oo aadi doona june twenty fourth oo dooran doonaan meeyarka iyo park war commissionerska halkan waxaa joogtay oo dadkii ku taageeraya ka mid ahayd ilhaan cumar oo ah gabadhii ugu horraysay ee soomaaliya ee golaha koongareeska gasha in ilhaan ay adigu wiil dhallinyaro ah doorashadii ugu horreysa tartanka ugu horreysa ad gasho ay ku timaado ku taageerto maxay kaaga dhiganta ilhaan aniga ayadayno wax badan isla shaqaynay dadkii maxay ahayd anigoo yar ay dhihi jiray isaga waxaan ino inaa caabiso waa isla shaqayni jirnay ayaa maxay inoo soomaali caucuska ayaa fishar iyadoo kale maxay dhahday fishirka inaa soo gasho waay soomaalida markaas ayaa waxaa la ii doortay gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga soomaalida maadaama maal wax badan soo shaqeynay kambeynkeedana ayno maakin isheeg ay raadinaysay xisbiga dimuqraadiga waxyaala badan history baan asla lahaynay i serious my big sister aniga dhallinyarada soomaaliyeed adiga kula eg ama kaayar ama magaalada joogan maxay maxay u arki karayaan inaad adigu soo baxdo ama aad tartamayso ama aragti ah inaad hannaanka siyaasadda ee magaaladan ka qayb qaadato ah wallaahi haddaa firis hoolka waxa soo buuxiyey waxay ahayn dhallinyaro oo hami leh oo arkayaan maakan inspiration maakan ishegeen oo wax baran doono ka arkaayo waxna ka baran doonaan oo fahmi doono maakan isheg muhiimka ay leedahay inay dadka maakan ay ka qabsadaan wax waddanka ay degan yihiin ay wax ka qabtaan raje intee lag baad ka qabtaa xibsiga dimuqraadigu inay ku oggolaadaan ama aad noqotid qofkay u dirsanayaan inuu galo golahan loo tartamayo xisbiga dimuqraadiga aad iyo aad ugu rajadeeda aaday u weyn tahay maadaama ahay nin wakhti badan soo geliya xisbiga laakiin saas ay tahay waqti badanaa gelinaya everyday every weekend waxaa tagaa coffee shop neebhurka waxaa tagaa miirinyaasha xisbiga dimuqraadiga marka everyday waa inaan weydiiyo aniga markan isheg maadaama waqti badan soo geliyey
ergada xisbiga dimuqraadigu ay kaaga baahan yihiin si ay kuu dirsadaan waa imise waxaa loo baahan yahay maxaa la rabaa sixty percent inaa helo si markan oo endorsement ay endorse gareeyaan so laga baahaya dabo ma heli kartaa aad iyo aad waa waqti kasta gelinaya wax kasta u huraya si u helo dabada yaad ku tashanaysaa ma soomaalida mase dadkaan soomaalida ahay wallaahi dadka way wada degan yihiin haddii ay noqoto soomaali hadday noqoto hadday noqoto african americans hadday noqoto dadka oo ajina dad kale nala degan anigu waqti badanaa gelinaya anigoo dad kulli si u dhaqmanayo